bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la aadan ali axmed waxaan ahay former jiifka hore zamaani barwaaqo waxaan isugu imaanay maxalka kan arrintii maandhowe ka dhacday boojiyare oo qofkoos ku nafbaayay dorweyn labada beelood oo isu imaaday oo waxgaradkii oo arrintan ay u kuurgaleen si dhibkaas aas u fidin waay maasan yihin markii waan wada hadalnay waxaanan ku isu afgaran inaan arrintii ninkii dhintay dhiiggiisa la bixiyo boqolka geefo neef oo geel ah sidii ahaan jirtay sharciga islaamka ciddii dawladana way qaadatay annagana waan waan isku waafaqnay waxaa marka aan leenahay maadaama arrintii taas sidaas aan ku maslaxaynay oonan ku soo dhammaynay in dhib kale meeshaas ka dhicin haddii ay wax jiraan oo qofka cabashaas leeyahay in sidii la arki jira xir soomaali ama waxaa jirta hay-ada bana jirto xagga nabadgel ka shaqayna qof qof kale inaas gacan u qaadin xataa haddii ay dhul tahay haddii ay wax kala tahay waxaa jirta sublocation laga soo bilaaba haddii aad u qancin ninkaas sidaas wax ku maamulay waxaad xaq u leedahay meelka inaad tagto waxaa jirta peace committee waxaa jirta ofiiska diisiga marka waxaan leenahay ummadda inay wadajir ku noolaadaan oo dhib dhamba as dhicin wixii jirana si maslaxo ah walaaltinimo ah soomaalnimo in lagu soo dhammeeyo yaan diyaar u nahay allahn umahad celinaya subxaana wa tacaala magacaygu waxaa waye sheekh nuur axmed cali chairman wajeer county peace odayaalka halkan saaki muddo afar iyo shan biri waan fadhinay labada qolo oo dugooday ajuuraan waxaa laga hadlayay arrintii ka dhacday boojirey dadkii dhaawac ahaa waa la booqday waa la daaweeyey ninka dhintayna magtiisii maanta ayaan soo gebagabaynay waxaana lagu heshiiyey in boqol geel laga bixiyo magtaas oo maaragtay muddo laba bilood lagu bixinayo qaybta u horreysan afartan biri la keenayo marka arrinta ideed waa laisku waafaqay ilaahayna waxaan ka baryaynaa ammaankaas inuu noo ilaaliyo nagu garab gala waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa odayaalkii juhdiga badan dhiibeen oo ummaddaa la hadleeyeen u dhexeeyeen maarata shacabka iyo dowladdana u dhexeeyeen aad iyo aad baan ugu mahad celinaa shaqa muhim ay qabteen waa mahadsan yihin sidaa oo kaleo dowladdeennana maaratay mahad baan u celinaya countiga iyo nationalba maxaa jira maalintii arrintan dhacday ilaa maanta garibtu ama wajeer west security committeega saas ayay noola taagnaayeen countigana sidaa o kaleoto ay maarata gacan nagu siinayeen marka waa mahad baan u celinaya kulli imcaali duqaydii arrintan u dadaalaysa magacayga cumar xaaji ayaa la yidhaahdaa waxaan ku hadlaa magacii county government anigoo ah la taliyaha gofanaha maxamed cabdulaahi ah waxaan rabaa inaan sheego rabshad yar oo ka dhacday maalin dhaweeta magaalada tuulada yar oo banaanay la yidhaahdaa ayagoo isku gafaaya xoogaho daaqa iyo biyaha wixiina waxay qof aad ku dhintay qofkii asaga ahaa ayaa loo fadhiyay arrintiisa waxaana la isku afgartay in dhiiggii sidii sharciga uu qoraya dhiigga la bixiya boqolna foogeel ah afartanka u horreysana lagu bixiyey muddo afartan ah sidii sharcigaba uu qoraya ama daktuurka uu qoraya waana lagu heshiiyey labadii cidood waxay ku heshiiyeen in wanaag iyo wada jeer ay ku wada daaqsadaan oy ku noolaadaan ay ku heshiiyeen dowladdana waxaanu leenahay mahad weynaan loo celinaa taageerada iyo tabartii ay ku sabood garaynaysay mugtaanoyoolinkaas meesha maanta waxaan ku kulannay odayaasha shee wajeer annagoo ka hadlayna dhib yaroo maandhoetay wajiha west ka dhacay boojere location meel bannaanay liiraa oo qof aad ku nafwaayay alla u naxariista arrintiiaan iskaga imaadnay waa ka heshiinay haddiid carruur tihiin iyo haddii dadweyn tihiin col wixii isqaba waad aragteen waad soo marteen muddoaad ku soo jirteen annaga reer wajeer haddaan nahan haasa kutaka wajiha west muddo badanaan nabad ku joognay waxaan idiin dardaarmayaa wax aan laisku dilin inaan iskugu hallaabin walaalaad tihiin waa isla dhalateen in qofkii qaldan nin alla ninkii meesha taagan aas reeba os reeba dhul meeshaad ugu imaadday waad aga tegaysaa haddii aad sharci aan gacan nin walba asku qaadanin waxaan idin leeyahay ka taxdira waxa dhibka oo asku dhacaana idinka dadka duurka joogay oo meesha ka soo haadaya magaalada haddana guryihi aan ku haysano meel aad degin aad qabin waxaan idin leeyahay gacantiina nin walba ha dhowrada magacayga waxaa la dhahaa ilow nuur xuseen al dhahaa waxaa keliya oo aan warkayga ku soo dardaarmina oon ku sheega oon ku soo gaabina warnimayaa haddaan nahani reer wajeer qabiil ma qabno waxaana la dhahaa qabiilkoo la yidhaha wajeer county muslimaan nahani muslimaan nahani walaalo aan nahani diintaana walaalaysa walaal kaloo jira ma leh qab allaalo wax tabana waxaan u baahannahay intaas wax dilin ama aas wax dhaawicin ama aas wax hadlayn odayaashaa joogta hadda waa noola keenay odayaasha uga maad waxaanaan dhibkaanaa jiridheh dhibkaanaa tabanaa dheh laakiin gacanka hadalkan sharcigan gacanta lagu qabsanaa dembi waa ma ogolin maanta ka dambana ay dhicin tanna waa keesiini asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu